بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال المؤلف رحمه الله ومن أحسن ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأزواجه الطاهرات من كل دنس وذرياته المقدسين من كل رجس فقد برئ من النفاق waxaan kusoo guda jirnay kitaabkii alcaqiida aطaxaawiya ah sheekhu marku ka soo warramay waxyaaba ku saabsana khilaafada iyo saxaabada nabiga calayhi isalaatu wasalaam kuwooda ugu fadliga badnaa ka warramidda uu ka warramayo oo haddana meeshan waxuu ku sheegay saxaabada si guud iyo xaasaskii nabiga calayhi isalaatu wasalaam si gaar ahaaneed iyo aalubeytka nabiga calayhi isalaatu wasalaam si gaar ahaaneed wax ku saabsan marka wuxuu yidhi waman axsana alqawla qofkii qowlka wanaajiya oo fii asxaabi rasuuli illaahi sala allahu caleyhi wasalama saxaabada nabiga ku saabsan wixii ku saabsan fi shani asxaabi rasuuli illaahi sala allahu alay wasalam si guud qofkii hadalka hagaagsada iyo waxa uu leeyahay wixii ku saabsan saxaabada nabiga markuu ka warrami tago calayhi isalaatu wasalaam oo wanaag keliya ku sheega xumaantana ka ilaaliya iyo wax walba oo tacni iyo tanaqus u ah iyo wa calaa aalihi waman axsana alqowla fi asxaabi rasuuli illaahi sala allahu alayh wasalama iyo wa calaa aalihi sala allahu alayhi wacalaa aalihi wasalama wa aswaajihi iyo aswaajtiisa xaasaskiisa aahiraati min kuli danas waaswaaji xaasaska nabigu alayh salaatu wasalaam aalu beytka nabiga ma kamid yihiin mase kamid maaha aalubeytkayga nabiga kamid yihiin liqowlihi tacaala inamaa yuriidu llahu liyudhiba cankum اrijza ahla اlbeyti wayuahirakum tahiira walaayatu khiطaabu lizawjaati الnabiyi salى اllahu alayhi wasalam aayaddan ayaa lagula khiaaba inamaa yuriidu llahu liyudhiba cankum اrijza cankum اrijza ahla اlbeyti yaa lagula hadlaayay xaasaskii nabiga calayh isalaatu wasalaam marka ahlu beyt waa ahlu beytka nabiga kamid yahay xaasaska nabigu marka xaasaska nabigu oo warxan lagu sheegaahay ahlu sunnada caqiidadeedii maaha aldaahiraati ee hadda dahiraa haddana xaasaskii daahiraad lagama wado in xaasaskii la qaybinaayo ila leeyahay qaarkii dahiraa iyo qaarkaan dahira in loo kala qaybinayo kulligood waa daahir waa daahiraad wa daahiraad wa waaya waxaa tidhahdaa wahuna alطaahiraatu alطayibaatu waa xaasaskii nabiga alayh الsalaatu wasalaam wahuna alطaahiraatu alطayibaatu liqowlihi tacaala alkhabiiثaatu lilkhabiiثiina wاlkhabiiثuuna lilkhabiiثaati wاطayibaatu liلطayibiina wاطayibuuna liلطayibaat faالnabiyu salى اllahu alيه waslam طayibun falaa yakhtaaru llahu min الnisaaءi ila طayibaat falaa yakhtaaru llahu min الnisaaءi falaa yakhtaaru llahu lahu min الnisaai ila اطayibaat falaa yakhtaaru llahu lahu min الnisaai ila اطayibaat falaa yakhtaaru llahu lahu ay linabiyi sal ly slam min الnisaai xaali ka hadin ila طayibaat waayahay nabigu alayh الsalaatu wasalaam inuu ayib yaha miyaa war ka taagan yahay ilahina subxaanahu wa tacala wuxuu leeyahay wالطayibaatu liلطayibiina wالطayibuuna liلطayibaati wالطayibaatu liلطayibiina kuwan wanaagsanu kuwan wanaagsanay u sugnaadeen nabiga calayhi isalaatu wasalaam marka ilaahay dumarka oo u xulay waa dumarkii tayibaadka hayo wan wanaagsanaay waa waayahay waman axsana alqowla fii asxaabi rasuuli illahi sala allahu alay waslam waaswaajihi aahiraati daahiraat waay maxay daahir ka yihiin min kulli danas danas waduriyaatihi almuqadasiina min kulli rijs addanas bifatxatayn alwasku kama fi lqaamuus alwasq waa danas waa maxay fatxatayn yani daalka nuunka waa la kor dhigaa alwasku kama fi lqaamuus wاrijsu alqadaru qurunka waa kama fi lqaamuusi aydan haddana alqadaru marka daahiraati kuwii daahirka ahay min kuli danasin wasaq kasta wasaq kasta aha iyo wax walba oo xumaan ah wax walba oo xumaan ah oo zinadu kufrigu iyo zinadu u horeeya in xaasaska nabiga alayh isalaatu wasalaam zaniyaad inay hayaan lagu tuhumana waa waa diin diin xumo idilkeed waa si gaara caaishaa waaba beenin qur-aanka ilaahay la beenina se ilaahay subxaanahu wa tacaala ka beri yeelay waxa lagu tuhmay kutuhmidda lagu tuhmana waa calaamat lmunaafiqiin waa calaamat lmunaafiqiin shiicada iyo raafidada caaisha radi allahu tacala canha zaniyada iyo heedlana oo muslimiinay kamid yihiin mase min alkufaari waay waa min alkufaari waduriyaatihi duriyaadkiisa na qowlka in lagu wanaajiyo waay iyagana duriyaadka qowlka lagu wanaaj qofka ku wanaajiyo qowlka duriyaadkana almuqadasiina ee la dahiray ayagana min kulli rijsin qurun walbaa laga dahiray duriyaadka nabiga calayhi salaatu wasalaam waa carruurtiisii iyo caruurta carruurtiisii ka farcanta faqad bari'a kaasu saas waa beri noqday min annifaaqi man waa mubtada aaw qabarkii man axsana mantu waa shardiya waxay qaadanaysaa ficlu shardi iyo jawaabu shardi iyadoo saasay haddana waxay tahay mubtada inay tahay sax wa laakiin inta badan waxaa loo raadsiyaa ficlu shardi iyo jawaabu shardi khabarna waa qaadanaya oo khabarkeeduna waa ama waa ficlu shardiga ama waa jawaabu shardiga ama waa ayagoo la isku daray waa la dhihi karaa waxaa soo haray laakiin waxaa inta badan macnuhu ku fadhiistaa waa maxay waa ficilkeeda iyo ficlu shardigeeda iyo jawaabu shardigeeda aw jawaabu shardigeedi faqad bari'a min annifaaqi ilaa halkaas laga gaara macnuhu ma dhammaystirany maya waman axsana qofkii hagaajiya alqowla fi asxaabi rasuuli illah saxaabada nabiga uu leeyahay wa aswaaji uu leeyahay daahiraati min kulli danaska daahirka wa duriyaatihi qowlkiisa ku saabsan duriyaadkii nabiga calayh salatu wasalaam almuqadasiina laga dahiray min kulli rijsin qurun walba faqad bari'a kaasu waa beri noqday qofkii saas ku sifoobahay min annifaaqi uu ka beri noqday munaafiq ma aha nifaaqi waa ka beri noqday wa ilaa hadduu saatan ku sifaysnayn nifaaq ma beri oo ka yahay maya beri kama aha shaarixu wuxuu yidhi qaala shaarixu lianna lianna asla rafdi inamaa axdathahu munaafiqun zindiiqun asla rafdiga waxaa soo dariyey munaafiqun munaafiqun munaafiq miya mase munaafiq waa munaafiq waa biluqa soomaaliya waa fatx ilfaa munaafiq loola jeedo waa luqada soomaaliga soomaalida u taqaan munaafiq waa idhaha hebel munaafiq waa laakiin luqada carabiga waa maxay munaafiq culummada marka qaar badan oo kamid a waxa laga yaabaa inay ay iskaga saamoobaan warka soomaalida markuu soomaali yahay waa hadhowda wuxuu leeyahay hada min al kaana munaafaqan dhaha fulanun kaana munaafaqan oo dhaha sax miya aha carabka ka dafa waayahay لأن أصل الرفض إنما أحدثه منافق زنديق قصده إبطال دين الإسلام قصد كي سوا معكاس إبطال دين الإسلام دين الإسلام كنو بري يو القدح يدعوع في الرسول أو دعوع صلى الله عليه وسلم كما ذكر ذلك العلماء سيد علماء الشيخين فإن عبد الله يو يكاس وأن كان صوص عضا فإن عبد الله بن ابن السبع لما أظهر الإسلام مركو موجي إسلام كأراد أن يفسد دين الإسلام يدونه دين الإسلام كنو فساديو بمكره وخبثه وكفسادي مكره سي خبثه سي حمانتيس كما فعل بولس بدين النصرانية بولس oo haahirna waa mid asna sida kan oo kale iska dhigay wax fiican ee diintii nasaarada nasaarada inta u dhuuntay markii dambe yiri ciisaha aad maqlaydaan yaa dhalay waa la yiri hooyadii maryam ay isku waafaqsantiin laakiin abi aaw abaar hadoo wareersho wiil markii dambe ana idin hay abiis waa ilaahay abiis waa ilaahay asay qalin ku duugan in badan oo kamid ah danta u lahaana saasee awalna yahuudow ka yimid halkaasuu ka yimid marka nimankaan simbiriraxshow rabo annagana mid kale noo yimid haddaan muslimiinna midka noo yimid waa midkee cabdullahi ibnu saba isaga laftigiisu dhinacu ka yimid asleedi yahuudow ka yimid ase laftigiisa yahuudow nooga yimid isaguna markaasu wuxuu noo dhalay oo noo abuuray raafido iyo eeraan uu noo abuuray iyo wax allaa wixii shiicaha oo dhan meeshayra baan adegeyn waxaasuu dhalay waayahay dhalmadu he dhalmahu ku abtirsee miya mase waa dhalmahee dhalmo kala laga wadaa dhalmo kala laga wadaa calaa kullin dadkaas meeshaas lagu sheegay oo hadalka lagu hagaajiyo hadalka ku saabsan la hagaajiyaay qofkii saas yeela oo saas ku sifoobaa faqad bari'a min annifaaqi qofkii cagsiga daalik ku sifoobana hal bari'a min annifaaqi am laa kama uusa baari noqon wa culamaau salafi culammada salafka oo min asaabiqiina ka ahaa waman bacdahum oo min ataabiciina ahlu lkhayri waalahari kuwa ahlu khayrka iyo ahlu aharka ah iyo ahlu fiqhi wanadari ah laa yudkaruuna lagu sheegi maa ila biljamiil waman dakarahum qofkii sheega culummada salafka iyo khalafka bisuu'in ku sheega wahuwa calaa kayri sabiil waay meeshaan sheikhu markuu ka soo hadlay saxaabada nabiga wuxuu ku saabsanaa haddana wuxuu ka hadlay culummadii culummadii ka hadlay culummadaasuna waxay iskugu jiraan salaf iyo khalaf waana culamaa lmuslimiin ayagaas culamaa lmuslimiin ahaan marka waxay u qaybsamaan iyagoo culamaa ahi haddana waxay uqaybsamaan oo cilmi ilahay waxay uqaybsamaan laba qaybo qayb ka midu waa qaybtee waa qaybta ahlu sunnada wa qaybna waa qaybtee waa qaybta ahlulbidaca qaybta ahlulbidaca qoladan uu ka sheekeena sheikhu uu leeyahay laa yudkaruuna ila biljamiil waman dakarahum bisuuءin fahuwa calaa gayri sabiil yoya waa culumada culimadaas waa culimmada ahlu sunnada culimmada ahlu sunnada laga wadaa wailaa culimmada ahlulbidacu diinta ilahay ba ku xadgudbeeni in la aamusana sax maahane man ra'aa minkum munkaran falyuqayirhu biyadih fain lam yastaطiic fabilisaanihi fain lam yastaطiic fabiqalbihi wadalika adcafu liimaan waa waajib taas waa waajib waa yahay waay ilahi wuxu ley subxana wa tacala waidaa ra'yta aladiina yakhuduuna fi aayaatina faacrid canhum xataa yakhuduu fi xadiidin gayrihi waimaa yunsiyanaka shayطaanu falaa taqcud bacda dikra maca alqowmi daalimiin kuwaas oo kale in la ag fadhiisto ama wax laga dhegeysto ama loo dhega nuglaado amaba la qadariyaahu sax maaha laakiin kuwii culamo muslimiin ah oo ahlu sunno ah ama culimmadii salafka ha noqdeen ama kuwii dhexdhexe ama kuwii khalafka ha noqdeene maxaa waajib ah khayr in lagu sheego khayr fadligooduna waa adilo fara badan oo kusoo arooray waxaa ka mid qowluhu tacala waman yushaaqiq irasuula min bacdi ma tabayana lahu lhuda wayatabic hayra sabiili lmuminiina hayra sabiili lmuminiina nuwallihi maa tawalla wanuslihi jahannama wasaaad masiira mu'miniinta waddadooda in la raaca waa sax waa culimadii muslimiinta kuwii salafka ah iyo wixii kaa horreeyey o dhan waqad warada fadlu culamaai wqad warada fi fadli culamaai adilat min alkitaabi wasunna adilo aad fara badan kusoo aroortay fadliga culamada muslimiinta kuwooda wanaagsan adiladaasu min alkitaabi wasunnati ka ahaanta minha waxaa ka mid qowluhu tacala shahid allahu anahu laa ilaha illaa huwa wlmalaaikatu wa ululcilmi maxalushaahidku waxaa ku jira culamada fadligooda ku jira wa ululcilmi markhaati waxay ka yihiin ilaahay subxaana wa tacala waxdaaniyadiisa iyo ilahay inuu keliga cibaadada mudan yahay ilahay yaa markhaati ka dhigta shahid allahu anahu laa ilaha illaa huwa wlmalaaikatu ululcilmi yaa la yidhi fadli dheeraada waa dadka in badan oo ka mid lakiin ayadan markii fadligeeda laga had loo soo deliishado fadliga culammada aada uguma tadabburaan markaasiise aada u fahmay meesha fadli afdaliyadu fadliyadu ku jirto ee afdaliyadu waa xaggee waa markhaati gashiga markhaati gashiga ya axadu mashhuud waa maxay waa waa tawxiidkii tawxiidkii waay waayahay waxaa soo haray cid ilaahay subxaana wa tacaala uu markhaati gashaday oo ilaahayba markhaati uga ah waxa uu ilaahay sheego dad badan ay ku inkireen ilaahay subxaana wa tacala aakhira ma xumayna mase waa la hagaajiya kaas waa la hagaajiya fadligu marka fadli sahlan maha dheeshanina wa qowluhu tacaala inamaa yaksha allaha min cibaadihi alculamaa ayadana fadligooda kucadiya culummada keliyaa ka baqalayni ilaahay subxaana wa tacaala se inta kale xabsashadoodu waa un iska qoof waay cilmi kuma dhisna waxaa laga yaabaa inay ku golaanba ciqaabo ku mutaanba xabsashadii ilahay ka cabsaayan amaba ay kufri kula kula dhacaan kufri inay kula dhacaan caamilnimada wax ka dhib badan waa soo marray xadiis saxiixayn ku jiray ninkii dadkii hore ka mid ahaa ee wiilashiisii yidhi maandhooyow dembi fara badan baan galay ee haddaan dhinto muxuu yidhi soomaaliku hadla uu sameyna hallay dilo yani hallay gubo hallay shiido kadibna badda hallay raaciyo badda hallay raaciyo waayo kuwa ninka saas yeelay waxaas maxaa u geeyey aakhira markii la soo saaray oo la yidhaahdo markii la yidhahdo war waxaan maxaa kuu geystay muxuu leeyahay khashyatuka yaa rabbi ilaahayow cabsidaada cabsidaada saatan ii geysi saatan hoy ma kufriya mase waa tawxiid see hadalkiisa waxaa ku jirta ilaahay hadduu awoodo inuu soo saaree wuxuu ka sheekaysanaya qudrada ilahi subxaana wa tacaala marka qofku haddii iyadoo caama ilaahay caabudo subxaana wa tacala waxaba laga yaaba in marka qaar kufri ku dhacdo in loogu cudur daarana waa suurtagal wqawluhu tacala yarfac illahu aladiina aamanuu minkum waladiina uutuu lcilma darajaat darajaat sooma muminiinta kulligood waa la wada rafcinaa laakiin si gaar ah culummada darajaad gaaraha la rafcinaa oo muminiinta kaleo aan culummada ahayn aan la rafcinaynin waqowluhu calayhi isalaatu wasalaam waina alcaalima layastakfiru lahu man fi samaawaati waman fi lard xata alxitaanu fi lmaai fadliga fadligana fadli sahlan miya xadiidkan fadli fara badana kusoo aroor layastakfiru lahu man fi samaawaati waman fi lard xata alxitaanu fi lma wa fadlu alcaalimi cala alcaabidi ka fadli alqamari calaa saa'iri alkawaakibi caalimka diinta ku dhaqma dadkana diinta bara asaguna barta aalibulcilmiga wax faa'iideeye ah iyo caabidka maalin dhaaf u sooma habeenkiina salaatuleilka iskaga taagan mar walbana dikri ilaahay ku foorara laakiin aan cilmi lahayn yaa fadli badana sideedin labadooda iyo caalim hadduu rabo lagaba yaababa inuu saba sunnaba soonkeedu uu ku yaryahay salaatuleylkuna uu tukado laakiin waa ku yarya dowr rabo yaa fadli badan laakiin waajibkii waa la yimid khayrkii wanaaggana waa u bartaa waa nashriyaa tacliinta iyo cilmiga waxaasoo dhan calaa cilmin u allah ku caabudaa qul haadihi sabiili adcuu ila allah calaa basiiratin asoo ah yaa fadli badan wada caabidkaas miyaa laga fadli badan yahay waa iska fiirishaya caalimkaa fadli badan intuu ka fadli badan yahay wa fadlu alcaalimi cala alcaabidi ka fadli alqamari calaa saa'iri alkawaakib oo kale wa ee macalin a calaa basiiru ku caabuda a calaa cilmin ku caabudi maayo hadduu ankeesaxan yahay midka cilmiga badanaa fadli badan hadduu bidca iska ilaalisho caabidku hadduu bidca uusan ku dhicin anke ilaahayna wax saxan keliya uu ku caabudo matalan waa caabid culimala jooga wax walba culimmada weydiina waana iska caabid ardayga daalibucilmiga oo khayrka barta oo khayrka nasriya iyo kaas yaa fadli badan midka cilmiga baraha fadli badan se diintu laguma ilaali karo in zaawiyooyinka madaxa la saartee oo halkaas lagu hirdhifo keliya keliya ilaalis ma noqon karto waa meesha lagu lumo waay meesha nasaara ka luntay waay suufiyaduna ay ka lumeen alxamdullah haddaad ba caalim aragto qofka diinta ilaahay baraha horta caabid maya diinta ilahay qofka baraha soo caabid maa waa caabid laakiin caabidka la sheega hadeertaan waa midka dadku inta badan ay caabidka u yaqaanaan oo caabidka aan cilmiga baran waay wa ilaa midka cilmiga bartaa waa caabid cibaadadiisu ay tahayba wuxuu ku mutay inuu kan ka sarreeyaa waa maa waa cibaadada tanaa cibaadaha cilmurashaa cibaadaha waana cilmi cibaado aad u dhib badan ogaadeen salaatuleylka iyo jihaadka oo gaala lala diriro dee baaruudu indhaha kaa gasho ood marna ad dhaawacanto marna lagu dilo ood maanta o dhan halkaas ku jirto iyo soon maalin dhaaf loo soomo iyo dalabulcilmi sharciyaa dhib badan isleedi ya dalabulcilmi sharciyaa dhib badan saa darteed haddii la yidhahdo waryaa dadka laga naadiyo waryaa maalin dhaaf u sooma war khayr allah idinsiiya fadligaasa kusoo arooryaa maalin dhaaf iskukaana sooca haddii la yidhahdo meel meeqaa la helaa isleedi malaayiinaa la helaa haddii la yidhaahdo war jihaad yaa aadaana dad yar ma la helaa isleedi ciyaalka yararkaa waanka dugsida waa ka cararay waa laisku aada waa lagu yaaca taraawiixa la tukada hadii la yidhahdana ma la helaa mase la heli maayo waa la helaa masaajid waa buuxsamayaan ragga dumar ay buuxsamayaan haddii la yidhahda lakin cilmi hala barto xaa lala egya cilmi sharciya hala barto cilmiga maadiga maya jaamacaduhu waa buuxaan iyo bareefadyadu waa buuxaan cilmiga sharciga ah ha la barto xalaqaadka masaajidda ha la yimaado haddii la yidhahdo xaa lale kaha meeshaad waa la jirraa markaas mashquula imaana waayahay wafadlu lcaalimi cala alcaabidi kafadli lqamari calaa saa'iri lkawaakib waina alculamaaa waraatu lambiyaa waraatu lambiya fadligaasna fiir xadiiskan keligii qofkii loo akriyaa ee ku gara waaya fadliga culummadu ay leedahay cilmigu uu leeyahay kaasu waa mid madaxa biyo uga jiraan iska dhaaf madaxa biyo uga jiraan kaas wculamaء slfi min asaabiqiina waman bacdahum saabiqiina ka mid min asaabiqiina maxaa laga wadaa kuwii hormaroo khayrka hormaray saxaabada nabigu culmo ma lahayn horta kulligood culma m ah kuwood caalimiinay ahayn kulligood mase saxaabadu culmo waa lahayn horta ayagaas dhexdooda culmo fatwada loo celiya ma lahaya maa waa lahayeen saxaabada culmay lahayen taabiciintuna culumay lahaayeen taabicu taabiciintuna culumay lahayen saxaabinimada iyo cilmiguna waa si kale waa kala duwan yihin saxaabinimadu asaxaabiyu man laqiya الnabiya salى اllahu alayhi wasalam mu'mina bihi wamaata cala اlislaami waay cala asaxi ninkii nabiga calayh الsalaatu wasalaam bidhaantiisa meel kore uga jeeday isagoo muslim ah hal hadaloo kiisana aan maqal saxaabi maya yaasiin mayo yidhi yaasiin mayo yidhi yaasiin staagba waaya wa juuqda nabiga oma maqla calayh isalaatu wasalaam laakiin wau arkay waa la kulmay bes me waa la kulmay helo yani ujeeda waa un arkay haye meel dheer aad uga jeeday ka warranba xaajatulwadaac dadku waa badnaayeen xaggee nabiga looga jeeda calayh isalaatu wasalaam markuu khudbeynayo haye saxaabi ma noqon karo kaas saxaabi waxaa shardiya in usoo dhawaado miya kulanka maxaa ka wada yani inay iska inay xoogaa wada shaqayno ka dhexaydo ha ka weji weji adiga ninkaan oo kale shubahadu waxaa u keena man laqiya man laqiya laakiin waxbaa looga jawaabaya yaa sheegaya man laqiya waxba looga soo horjeeda he he macalin man laqiya maxaa waxbaa u ixtiraasa lagu ixtiraasa marka wax man laqiya maxaa cibaara ka cibaaro ay ka saxantaa jirta oo tan lagu bedelay man ra'aa annabiya sala allahu alayh wasalam cabdullahi ibnu maktuum iyo rag fara badanaa ku baxayo mogta isha maysa saarinaysa waa indhoolayaale waa indhoolayaale taasa iyadoo laga cararaa waxaa la yidhi man laqiya meesha aragtida waa laga bedelay man laqiya ciddii la kulanta aragguna min baabi owlaa waa araggu war ma leh ciddii aragta iyadoo mu'min ah ciddii aragta war ma yeelaada war ma lehe waxaa warka iska lahay ama meel dheer ka arag ama meel dhow ka aragay waxaa war ku jiray waxay ahayd yani waxaa cibaaradu iyada laftigeedu khilaaf kama jirin lakin cibaaradu aysan man ra'aa aysan soo aan soo gudagelayn indhoolayaasha indhoolayaasha man laqiya lagu soo gudageshay halkaas ka tuur taasna waaya meeshaan u socda xaggee ahayd man laqiya nabiya sala alla alay slam aa la yidhi yaasin meel dheer uu ka arkay waa saxaabi haddaba muslim markaas islaamnimadiina ku dhintay juuqdiisna ma maqal culamada saxaabada miyuu kumid yahay ninkaas weligiis wax kama maqal nabiga alayh isalaatu wasalam waxa laga yaaba inuu geel ka yimid geeliina iskaga laabtay saasna uu ku dhintay radia allahu tacaala canh ou saas ku dhintay saxaabi waaye war male laakiin haddana ma abubakar iyo cumar ah aha warkaasa marka min asaabi salafi oo min asaabiqiina culamaau salafi oo min asaabiqiina ka mid a kuwii hore waman bacdahum oo min ataabiciina ka mid ah kuwaas hore kuwii raacay ilaa yowmi alqiyama ha joogeyna ahlulkhayri waxay bedel ka tahay waa culamaau salaf ahlulkhayri waalahari wa ahlulfiqhi waalnadari ahaa ahlulkhayr iyo walahar aharkii iyo ahluraadkii raadkii nabiga ku taagnaa wa ahlulfiqhi waalnadari ayay ahaayeen fiqiga waa la fahmaa nadarkana waa maxay fiirmada wax la fiiriyo iyo waxyaabahaasa laga wadaa ahlulfiqigu na waa iskhilaafaan waxay isku khilaafaan ijtihaadaadkaana ma loogu tacasubaa qaar ka mida mayo loogu tacasubi maayo wixii hadda khaldamo ayaga ka midana waa loo cudurdaaraa waa loo cudurdaaraa waxyaaba fara badan oo loogu cudurdaaraana jira waana culamo muslimiin oo waa dadaaleen macsuumiinna hada maaha qof macsuum maaha aan ambiye ilaahayahin sheikhulislaam ibnu taymiyana kitaab uu ka alifay markii la arkay dad badan oo iska jadboona oo dad khalad galah oo a'immadii muslimiinta ka mida markii la arkay fiqiga ku saabsan oo axaadiis fara badan oo nabiga ka sugnaato o bukhaariga muslim ku yaalla wax khilaafsan sheegaaya aa dad ku jadboodeen markaas wuxuu alifay kitaab la yidhahdo rafculmalaam can a'imatil aclaam kitaabkaas waa fiican yahay akhriskiisa hal akhris waa risaala akhriskiisa waa fiican yahay jadbo fara badan oo culamo muslimiin aad ku jadboo laheed oo kugefi laheed aad iskaga dhaafeen haddaad akhrisato waayahay kuwaas marka laa yudkaruuna la sheegi maayo culamaau salaf oo saasaan laa yudkaruuna lagu sheegi maayo illa biljamiili maahan waman dakarahum qofkii sheega culummadaas bisuu'in ku sheega suu xumaan ku sheega fa huwa calaa gayri sabiil waddadii waddo aan hayn ku taagan yahay xaqaah sida ilahi wuxu lehy subxaana watacala waman yushaaqir rasuula min bacdi ma tabayana lahu huda waytabic gayra sabiili lmu'miniina waddadii muminiinta ma raacsan fa huwa calaa gayri sabiil waddadii xaqa ahayd waddo aan hayn oo ku taagan yahay qofkaasi wadaa waddadii waa ka leexday haysdaba qabto waddadu ha kusoo leexdo culimmada ayaan loo gefi ama kuwii hore ha noqdeen ama kuwa dambe ha noqdeen fudaydka culimmada lagu fudaadaa wax sahlan maa wax sahlan maa wixii khaladan waa la iska ilaalishaa laa taacata limakhluuqin fii macsiyati alkhaaliqi adoo saas haddana sheikhaan gefay gefka caddeey laakiin adiga isagii waxba gaar ah tanaqquskiisa iyo carabku ballaarintiisa hadowba sunni salafiyaya ha ku ballaarini ka leex haddou laakiin mubtadic haddou yahay mubtadic haddou yahay ahlubidac laa karaamata lahum laa karaamata lahum ahlubidac hama magalaan wallahu subxaanaه wa tacaala aclaa waclamu billahi atawfiiq